bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى bab ma jaءa أn الإslam badaأa غarيbا وsayacuud غarيba baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid ana alislaama islaamka bada-a gariiban inuu bilowday isaga oo gariib ah oo dadkiisu ay qurbo ku jiraan oo iyaga lala yaabayo ay gariib yihiin wasayacuudu wuxuu ahaan doonaa ou ku noqon doonaa gariiban iyadoo marka isagoo qurbo u saaxiiba oo dadkiisa aada iyagana qurbo markaa ay ugu sugan yihiin qaala xadaanaa abu markaa macnaha uu calaaqada kitaabu liimaan ama abwaab liimaan uu la leeyahay waxay tahay markan dambe oo uu diinka qurbada ku jiro yacnii naqsi badan baa gelayo oo dadkii marka naqsi ayaa ku imaanayo sidii markii hore macaalimta islaamka ay u caddeyd u caddaan mayso sababta qurbada keenaysa qurbada dambe tan keenaysana waxay tahay macaalimtii diinta iyo aqoontii diinta iyo markay yaraato dadku markaas yacnii tartiib tartiib baa cilmiga uga dhammaana marka dambe ilaa la gaaro qurbadu ay gaarto ilaa salaad iyo soomba aan la aqoonin oo islaamta waa yeelka laa ilaaha illa allahu ay leedahay oo idhahayso waa maqli jire heerkaasuu marka tegayaa qurbada marka u dambeysana ee wax dhulka korkiisa allah allah dhahba waa laga weynaya qala xadaanaa abu kurayb qala xadaanaa xafs bnu kiyaas can اlacmash can abi isxaaq can abi laxwas can cabdillaahi bni mascuudi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ina alislaama bada'a gariiba wasayacuudu gariiba kama bada'a fatuuba lilgurabaa laan jannaad waxay u sugnaatay markaasi kuwa gurbada ku sugan ayb kuwa gurbada ku sugan marka waa dad tiro yar oo dad ka tiro badan ku jiro oo oo qaldan yacni waa dad yar oo ku dhex jira dad badan oo iyaga yacnii kuwii muslixiintaa baa laga badan yahay ayb qurbadana culimada qaar aas-aas waxay uga dhigaan aayadda falowlaa kana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhawna can اlfasaadi fi اlardi ilaa qaliila miman anjaynaa minhm ayb qala wfi lbaabi can sacdi wbni cmar wajaabiri waanasi wcabdillahi bni camrin qala hada xadiidu xasanu gariibu صaxiixu min xadiidi bni mascuud wainamaa nacrifuhu min xadiidi xafs bni kiyaas can اlacmash qaala waabulaxwas ismuhu cawf bnu malik bni nadlah aljushamiy tafarada bihi xafsun ayaa kala gooni noqday ayb marka midan dambaa marka leeyahay min xadi wainamaa nacrifuhu min xadiidi xafs bni khiyaas can اlacmash ayb xadiidku marka waa xafs bni khiyaas can اlacmash taasuuna ka keenay isaga ayb qaala xadaanaa cabdullahi bnu cabdiraxmaan qaala akhbaranaa ismaaciil bnu abi uways qala xadaanii kahiiru bnu cabdillaahi bni camri bni cawf wahuwa daciifun ayb kahiiru bnu cabdillaahi bni camri bni cawf bni zayd bni milxata can abiihi aabihi marka waalidu kahiir waa maqbuul can jaddihi ana rasuula lahi sawowgii marka waa camr bnu cawf waa saxaabi ana rasuula llahi sal l slama qaala ina addiina la yarizu ina addiina diinka la ya-rizu wou u dunmayaa ila alxijaazi xijaaz xaggeeda ayuu u dunmayaa macqila alurwiyat macqila alurwiyati yacni al-urwiya waxay tahay rida oo keligeed ah oo riyaha buuraha iyo meelaha ku noolna ah halkax keligeedna ah ayib waana mufrad marka alurwiya walayacqilana addiinu min alxijaazi macqila alurwiya ahay ina ina addiina diinka layarizu ila alxijaazi buu u dunmayaa kamaa ta'rizu alxayatu abeesada sida ay u dumanto ilaa juxrihaa godkeeda ay ugu aruurto ayb abeesada siday usoo qaraabanayso godkeeday ku aruureysaa sida ay abeesada godkeeda ugu soo ururto ayaa iimaankuna oo ugu soo ururayaa xijaaj diinkuna xijaaj ugu soo ururaya oo meeshuu ka bilowdayna walaa yacqilanna addiinu diinku wou ku dabramaya waa ku xirmayaa min alxijaazi xijaaj xaggeeda macqila alurwiyati ee rida meesha ay marka ku dabaran dabranto oy yacnii gashoy ku xiranto min ra'si ljabali oo buurta madaxeeda halkaa buu kusoo dabramayaa marka islaamka oo xero iyo mooro markaa u noqonayso marka waa meeshii markii horena alla ka bilaabay nebiga laga soo saaray sala allahu calayhi wasalam dhulka kale markuu kasoo dhammaadana iyada ayuu usoo usoo ururayaa ayb meelaha marka waxaa laga qaadanayaa khayrka inuusan ka dhammaaneynin mar walba xijaaj makay madiina khayrku inuunan ka dhammaaneynin dajaalna ma soo gelaayo sida nebiga sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi xadiidkanna hadda macnahaas buu tilmaamayaa labadaas meel marka khayrku inaanu ka dhammaaneynin ina addiina bada'a gariiba wayarjicu gariiban fatuubaa lilqurabaa aladiina kuwa yuslixuuna hagaajinayaan maa afsada annaasu dadka waxay halleeyeen min bacdii gadaashayda oo min sunnati ah ayb waxa ay dadku halleeyeen oo sunnadeyda ah yay iyagu hagaajinayaan qaala hada xadiidun xasan oo xadiidka marka kaiir baa ku jira haddana maca dalika tirmidi isagu wau xasaniyey ayb xadiidka dabaraanina fi lmucjam alkabiir ayuu kusoo saaray bukhaari baana uga horeeyey tirmidi taxsiinka xadiidkan oo alimaamu lbukhaari xadiidkan wuu xasaniyey isaga qaala baabu maa jaءa fi calaamati lmunaafi oo xadiidka kaiirkan ayuu xasaniyey ayb oo wuxuu yihi bukhaari xadiid kahiir fi saacati alatii turja ywma alqiya ywma اljumuca xadiiثu xasanu ilaa ana axmeda bna xambal kana yaxmilu calaa kahiir yuضacifhu wuxuu yihi imaam axmed aada buu u weerari jiray ninkan kahiir waana daciifin jiray laakiin bukhaari isaga xadiidkiisa waa xasaniyey tirmidina meeshan waad arkaysaa wou xasaniyey ayb qaala baabu maa jaءa fi calaamati اlmunaafiqi munaafiqa calaamadiisa wixii ku yimid qaala xadaanaa abu xafsin camr bnu caliyin wahuwa alfallaas qaala xadaanaa yaxya bnu muxamed bni qays wa huwa abu zukayr saduuqun yukhdi'u kahiira can اlcalaaء bni cabdالraxman can abihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam aayat lmunaafiqi halaaث munaafiqa calaamadiisu waa saddex idaa xadaثa kadab hadduu sheekoonayo been buu sheegaa wa idaa wacda akhlaf hadduu yaboohayo waa guub yeelaa oo ballanta waa ka baxaa waidaa tumina khaan haddii la ammaanaystana waa khiyaanaa qaala wahada xadiidun xasanu gariibu min xadiidi اlcalaa waqad ruwiya min gayri wajhin can abi hurayrata can الnabiy sal l slam oo saxiixaynkuubu ku sugan yahay qaala wfi lbaabi can cabdillahi bni mascuudi waanasi wajaabir qala xadaanaa cali bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar can abi suhayl bni malik waa imaam malik adeerkiis waa camu malik magaciisa naafic baa la yihaha can abiihi can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama naxwahu qaala hada xadiidu صaxiix waabu suhayl huwa camu malik bni anas wasmuhu naafic bnu malik bni abi caamirin alkhawlaaniyu alasbaxiyu qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa cubayd llahi bnu muusa can sufyaana can اlacmash can cabdillahi bni murata can masruuqin can cabdillahi bni camrin can الnabiy sal ly slam qaal arbacun afar man kuna fiihi qofkay dhexdiisa ahaadaan kana munaafiqan buu ahaanayaa munaafiq waidaa kaanat fiihi khaslat minhuna dhexdiisu hadday ahaato qeyb afartaa ka mida kaanat fiihi khaslatun qeyb ayaa ahaanayso min annifaaqi dhexdiisa xataa yadacahaa ilaa uu ka tegayo man idaa xadada kadab waidaa wacada akhlaf waidaa khaasama fajar yani hadduu doodo daacaduu ka baxaya macnaheedu waxay tahay xaqii ayuu baatil u sawirayaa baatilkiina xaq buu u sawirayaa markuu murmayo uu doodayo waidaa caahada hadduu ballan galana qadara waa khiyaanaya waa dhakraya qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala alimaamu abu ciisa wainamaa macnaa hada kan macnihiisu wuxuu yahay cinda ahli اlcilmi nifaaqu lcamal nifaaqaani marka waa nifaaqu lcamal nifaaqaa laba u qeybsamo nifaaqu اlictiqaad iyo nifaaqu lcamal nifaaqu lictiqaad waa qofka uurka gaalnimada ka qabo uurkiibauba gaal ka yahayba qalbiga maba ka rumayninba waa kuwa qur-aanku tilmaamay waa kuwa munaafiqiinta nifaaqooda uu yahay nifaaq ictiqaadi ah ee dad waxaa jira de qalbigana ka rumeeyey afkana ka rumeeyey acmaashiina samaynayo haddana beentan iyo khayaano iyo ku kacayo ee marka maxaa laga wadaa kuwaasi nifaaqoodu waa camali xagga camalkay ka shabahaan munaafiqiinta xagga camalkay uga egyihiin ee iyagu hadda waa munaafiqiin gaalo uurka gaalka ah waaye maaha macnuhu idan marka nifaaq wuxuu uqeybsamaa labo nifaaq akbar iyo nifaaq asqar kufrigu wuxuu uqeybsamaa akbar iyo asqar shirkigu wuxuu uqeybsamaa akbar iyo asqar dulmigu wuxuu uqeybsamaa akbar iyo asqar fisqigu wuxuu uqeybsamaa akbar iyo asqar kullu hada marka yani ama waxaa la yidhaha kufrun duuna kufrin dulmun duuna dulmin fisqun duuna fisqin nifaaqun duuna nifaaq kaas buu tilmaamaa marka hadda ayb yani axaadiidtan marka in l markay culimada nusuusta fiiriyeen ay u fiirsadeen ayaa waxaa usoo baxay nusuusta haddii aanan sidan loo tawjiihinin waxaa la dareemay marka in ama lagu dhacayo ifraad ama tafriid nusuustan haddaad qaadatana kuwo kale inaad diidi kuwo kale inay kaa hor imaanayso si aynan u dhicin marka waxay sameeyeen anwaacdii iyo wixii kasoo baxayay bay meel walba tilmaameen ayb laakiin qofku markuu wax rabo maalan waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo nifaaqa marka aayatulmunaafiqi halaat idaa xadatha kadab wa idaa wacada akhlaf wa idaa tumina khan adiga munaafiq maxaa u kala saaraya uu kuleeyay adiga maxaa iigu kala saaraya waa dadka hadda say u doodayaan adiga maxaa iigu kala saaraya buu leeyahay haddii aan la kala saarin meeqaa been sheegayso diinta ma laga saarayaa ninkii been sheegaba gaal miyuu noqonaya marka dambe de adaa been sheegaysay leeyla adigii baa been lagugu arkayaa adaa ballanka baxyo lagugu arkayaa haddana nina ma rabo in gaala tahay adiga la yidhaah lama rabo marka saas ee waxaa qeybta keenaya ama in la qaybiyo keenaya waa sida ahlucilmiga fahamkooda uu yahay masaa-ishaanna haddaan ahlu cilmiga loo daba wareegin waa lagu dhibtoonaya qaala wainamaa macnaa hada cinda ahli اlcilmi nifaaqu اlcamal wainamaa kaana nifaaqu takdiibi nifaaqu takdiibku wuxuu ahaa calaa cahdi rasuuli llahi sal ly slam waqtigii nebiga haakada ruwiya can اlxasani اlbasriyi shay-u min hada yani wuxuu ka wadaa warkan dambana nifaaqu takdiibka waa kii waagii nebiga jiray buu ka wadaa ee isagu hadda yacni kama wado nifaaqu takdiibku waqtigii nebiga bisow jiray waqtiyadan dambe nifaaqu takdiib ma jiri kara maaha sidaa inuu leeyahay oo midaas iyada waa min aqwaali lmurji-a nifaaqu takdiib waagi rasuulkana waa jiray haddana waa jiraa dabcan laakiin beentan iyo ballanka baxyada iyo maaha iyada keliya oo nifaaqu takdiibka ibnu taymiya oo kale wuxuu ku mithaaliyaa qofku hadday farxad gelinaysa diinta inay hoos u dhacdo yani koox kama hadlayna naga waa dhici kartaa qofkaani inuu isleeyahay kooxdaani hoos hau ha u dhacdo isagu marka kooxdaasi kooxay ishayaan way isagaa gaar u necban ma aaminsana inay iyagu diin saxa haystaan maaha kaas annagoo ka hadli mayna waxaa laga hadlayaa waxay tahay diintii saxda ahayd ee islaamka inuu yidhi inuu ku farxo inay islaamkii hoos uu maro kufrigii iyo balaayadiina kor inay aado oo macaalimtii kufrigana inay saro marto macaalimtii islaamkana hoos u dhacdo qur-aankii rasuulkii iyo macaalimtii diinta sidoo kale qofka noocaas oo kalea wuxuu leeyahay nifaaqiisu nifaaq ictiqaadi ah waay waa nifaaqu takdiib qofka hadduu qalbiga islaamnimada ka rabo ama uu ka jecel yahay mausan jeclaadeen sidaas waana kuwa ilaahay leeyahay aladiina waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fi xadiidi gayrih inakum ida mitlhm in allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkafiriina fi jahanama jamiica aladiina yatarabasuuna bikm fain kaana lakum fatxu min allahi qaluu alam nakun macakum wain kana lilkafiriina nasiib qaluu alam nastaxwid calaykum wanamnackum min almu'miniin ee kuwa noocaas de yani masaro iyo farxad islaamka markuu hoos u dhaco aada farxaysa hadday jirto kufrigii kor noqoshadiisa ay farax kuu tahay ee markaa nifaaqa u nifaaqu takdiib waaye waxa uurka aada ka sheeganaysaa hadduu runkaa yahay ma ku faraxdeen arrintaas ayib laakiin mar walba de waa in la kala bixiyaa yacni diinta iyo dad ayagu ishaya markaas macna oo qofkani hadduu qof muslimba ha ahaadee ay ishayaan hadduu jeclaysto hoos inuu u dhaco macnaheedu maaha inuu gaal noqonayo macna leanna qofkaani isaga islaamka ma maaha waxaa laga yaabaa inuuba u haystaba islaamnimadiisu saxba inaynan ahayn inay wax khalad wax ka khaldan yihiin uu arko yaa laga yaabaa taas marka maaha laakiin waxa wax lagu gaalaysiinaya ama islaamnimada looga baxayaa waa diintii islaamka waa nacam oo barax tiran qofku inuu necbaado iyada ayb ama uu hoos u inay hoos aada raboodo ayb wayna jirtaa taas dad badan oo islaam sheeganayo maanta xaalkoodu sidaas yahay waa jiraan kuwaas dabcan markaa nifaaqulictiqaadkii waa dhammaaday sax maaha waa jiraa nifaaqulictiqaadka nifaaquulcamalkuna waa jiraa walidalika cabdullahi bn lmubaarak wuxuu yihi annaga i murji-ada farqiga noo dhexeeya waxay tahay naxnu naquulu annifaaq murji-aduna nifaaq ma aaminsana buu yihi waa furuuqda marka udhexaysa waayo waayo haakadaa ruwiya can اlxasan اlbasriy shay min hada anahu qaala annifaaqu nifaaqaani nifaaq اlcamali wa nifaaq اtakdiib qala xadaana alxasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaana cabdullahi bnu numayr can اlacmash can cabdillahi bni murata bihada lisnaadi naxwu bal tusaale waxay usoo qaataanba culimadu ikhwatu yuusuf yuusuf walaalihiis been waa sheegeen ammaanadii waa khiyaaneen ballantiina waa ka baxeen haddana nina ma dhihin waa gaalo bal waxaa laysku khilaafsan yahay nebiyaal may ahay noqdeen mase maynan ahayn nebiyaal baaba war ka taagan yahi qala xadaanaa moxamed bnu bashaar qala xadaanaa abu caamir wahuwa alcaqadiyu qala xadaanaa ibraahim bnu طahmaan can caliy bni cabd اlأclى can abi الnucmaan wahuwa abu nucmaan can abi waqaas majhuulu abu nucmaanka abu waqaas ka wariyaa waa majhuul can abi waqaas abu waqaas isaguna waa shaykun yani liabi liabi nucmaan wahuwa majhuulu labaduna abu daawuud iyo tirmidi baa u kala wariyey can zayd bni arqam qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa wacada rajulu qofku hadduu ballan qaado wayanwii uu niyeysan yahay an yafiya bihi inuu oofiyo an yafiya bihi ballantaa inuu oofiyo falam yafi bihi aanu oofinin falaa junaaxa calayhi dembi malaha korkiisa hadduu ballan qaado inuu oofiyana ay ka go-an tahay marka uu oofin waayo dembi maleh qaala hada xadiidun gariib walaysa isnaaduhu bilqawiyi caliy bnu cabdilaclaa hiqat waabu nucmaan majhuulu waabuu waqaas majhuulu qaala baabu maa jaaa sibaabu lmuslimi fusuuqun wuxuu ku yimid qofka muslimka caydiisu waa faasiqnimo qaala xadaanaa moxamed bnu cabdillahi bni baziic qaala xadaanaa cabdulxakiim bni mansuurin alwaasitiy can cabdilmalik bni cumeyrin can cabdiraxmaan bni cabdillahi bni mascuud can abiihi cabdiraxmaankan aabihii waa ka maqlay soo maha mase kama maqlen axmed cabdiraxmaan bn cabdillaahi bni mascuud hal samica min abiihi haye axmed wax ka maqle haye haya kee wax yar ka maqle sax wa abu ubey abu cubayda abu cubayda lam yasmac min abiihi laakina cabdiraxmaan samica shay-an yasiiran meesha aan kusoo marnay ma xasuusan tahay bal raadi anu mar dhexdaana waa sidaas inay tahay waa u ogaayo laakiin waa iga meeshaa iga maqnaatay hala soo raadiya hala keeno intee sharaxa matniga laftiisa aan kusoo marnay soo matnu nafsugaan kusoo marnay waaye can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slama qitaalu lmuslimi akhaahu muslimka la dagaalankiisa akhaahu walaalkiis ou la dagaalamayaa kufrun gaalnimo waay qofka muslimkaa walaalkii inuu la dagaalamo waa gaalnimo noocee ah gaalnimo noocee ah waa kufrun duuna kufrin gaalnimadii diinta looga baxayey ma aha ayb ilaa inuu istixlaal sameeyo maahan waxaana na tusaayo ilaahay qowlkiisa uu yihi wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu iyagoo mu'miniina oo dagaalamaya haddana mu'miniin la yidhi faman cufiya lahu min akhiihi shay-un aa layidhi ninkii wax dilay iyo qoladii oo wax ka dilay ama ninkii ou dilay walaalkiisaa la leeyahay walaal walaaltinimadana dabcan oo islaamka unbaa loo jeedaa marka qofku inuu qof la dagaalamo muslina diinta ugama baxayo laakiin waa dembi weyn waa dembi weyn kufruntaani marka waa kufrun duuna kufrin wa sibaabuhu caydiisana fusuuqun waa daacadii oo laga baxo qaala wafi lbaabi an saci can sacdi wacabdillahi bni mugafal qaala xadaana bnu mascuud qaala xadaana wuxuu yihi qaala xadiidu bni mascuud xadiidun xasanu صaxiix waqad ruwiya can cabdillahi bni mascuudi min gayri wajhin qala xadaana maxmuud bnu haylaan qala xadaana wakiicun can sufyaan can zubaydi can abi wa'il shaqiiq bnu salma can cabdillahi bni mascuudi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam sibaabu lmuslimi fusuuq waqitaaluhu kufrun qala hada xadiidu xasanu صaxiix ayb madbuuca marka waxaa ku soo aroortay wamacnaa hada alxadiidi qitaaluhu kufrun laysa bihi kufran mila lirtidaadi can lislaam gaalnimada islaamka looga noqonayay maaha walxujatu fi dalika ma ruwiya can nabiy sal l slam anahu qaal man qutila mutacamida faawliyaau lmaqtuuli bilkhiyaari in shaau qataluu wain shaau cafow walow kana alqatlu kufran lawajaba haddii uu dilka qofka muslimkaa uu ku gaaloobi lahaa lama dhaheen diyo ha qaataan ama hala dila hala dilaa la dhehi lahay markaas leanna maxaa yeelay gaalnimaa loo dilaa gaalnimada wax kale ma ixtimaalaysa irtidaadka lama dhihin saa maadaama diyo iyo khiyaar la galay muslin inuu yahay meeshaa laga qaadanayo awalu khilaafin xadata fi lislaam khilaafkii ugu horreeyey oo ahlu qiblada iskhilaafaan mas'aladaanay isku qabteen oo qofka dembiga kabiirada ku dhaco maxaan ku magacaabaynaa ayay isku qabteen khawaarijtu waxay yidhaahdeen waa gaal muctasiladuna waxay yidhaahdeen gaalna ma aha muslimna ma aha maxaa la dhahayaa almanzila bayna almansilatayn waa derajo laba derajo u dhexayso islaamnimadii iyo gaalnimadiiba u dhexeeyaa bay dhaheen xukunka aakhirana waa isku waafaqeenoo inuu naarta ku waarayo ahlu sunnahana waxay yidhaahdeen iyagoo nusuusta jamcinaya maya saas maaha murtakibulkabiiraha gaal ma aha waa muslim mu'min marka la leeyahayna mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi ama waa mu'minun naaqisul-iimaan sidaasay marka yidhaahdeen waa khilaafkii ugu horreeyey caqiida ah ahlu qiblo soo yacni dhexdooda ku yimaado culimada saasay tilmaamaan meeshaas marka waxaad garanay marka khilaafkaana muxuu ka dhashay faham xumi nusuusta laga fahmay buu ka dhashay ilal aanana waana daba taagan tahay fahm xumidaas naska ama aayadda ama xadiidka inta qalad laga fahmo axkaam lagu dhiso ilal aana waax taagan w mana joogsanin ayb baabun marka intaas makhduudka kuma qorna laakiin waxay ku qoran tahay uun kutubta madbuucaadka qaala baabun fi man ramaa akhaahu bikufrin walaalkii qofkii gaalnimo ku tuuro qof muslina walaalkii ab wuxuu yihi gaal yahow ayb qala xadaana axmed bnu maniic huwa abu jacfar albagawiyu qala xadaana isxaaq bnu yuusuf alazraq can hishamin اdastuwaa'iy can yaxya bni abi kahiiri can abi qilaabata can haabit bni daxaak can الnabiy sal l slam qaal laysa clى اlcabdi nadrun addoonka korkiisa nadar ma ahanin fima laa yamliku wuxuusan hananaynin isaga walaacinu lmumini walaacinu lmu'mini mu'minka midka lacnadayo ayb ka qaatilihi midka dilayoo kale qofka muslimka lacnadayo oo lacnad ku tuurayo waa mid dilay dilayoo kale ka dilayo waman qadafa mu'minan mu'min qofkii ku tuura bikufrin gaalnimo fa huwa ka qaatilihi midkii dilayoo kale waaye haddaad lacnad ku tuurtana waa adoo dishay haddaad tiraahdid yacnii qof mu'mina kufri ku tuurtana fa huwa ka qaatilihi waa qof dilay oo kale de kan la sheegayaa waxay tahay waa qof mu'mina oo aan kufri ku dhicin oo aan gaaloobin marka kufri ku dhicin markaan leenahay laba jihaba kufriga waa laga feerina jihana waa jihatu lcumuum jihana waxa uu yahay jihatu tacyiin tacmiim iyo tacyiin waa in labadaa marka la kala fahmay tacmiimku wixii wasfi ugu soo arooro wasfigaa qofkii waxaa sameeyo waa waa kufriyey qofkii waxaa sameeyo sidaas uu noqday wixii sidaasoo kale ah qofkii waxay waxaa sameeyo lacnad alle korkiisa allah yeelo wixii noocaas oo kale ah tacmiimkaas ama wasfiga inaad ugu tuurto waa la ogolyahay oo matalan nebigu sal ll ly slam wuxuu yihi lacana allahu lwaasilata midda tinteeda tin ku xiriirinaysa allah lacnado waa caam waasilaa la yidhi hiblaayo lama dhihin hiblaayo oo tintii tin ku xirtay iyada marka tacyiin marka ay joogto waxay u baahanaysaa laba shay in la dareensanaado meesha ugu horeysaa waxay tahay tacyiinku wuxuu u baahan yahay marka ugu horeyso lacnadan iyo kufrigan laysku tuurayo waa ciqaab iyo xugun ciqaabka iyo xugunkuna wuxuu la mid yahay waa waciid oo kale waay waciidkanuna waxyaabo badan baa baajin karo qofkii asagoo sababkii waciidka la yimid ayaa maanic a ku qumi karo waciidkii uu uga baaqdo mawaanicdaasi marka waciidka uu uga baaqdo qofka qiyaamaha inaan la ciqaabin amaba ilaahay subxaana wa tacaala uu iska daayo waxyaabaha keenayo ilaa toban meelahaasoo ibnu taymiya gaarsiiyaa alimaan alawsat iyo xataa minhaaju sunnaha waa uga hadlaa waxyaabaha waciidka qofka ka baajiyo qofkani matalan waxaa la yihi ninkii waxaay waxaa sameeyo waa ilaahay waa cadaabayaa naartiibuu galayaa inuu naarta gala hebelow waxaa sameeyey inuu naarta gala qasab maaha waa cafin karaa ilaahay haddou doono asbaabihii waxaa dhici karta marka inuu ku ay ku qum mawaanicdii inay ku qumto waciidka ka joojinaysay mawaanicdan ilaa toban meelahaas cashara ayuu gaarsiiyey ibnu taymiya midda kufriga iyaga ilaa afar waay mawaanicda kufriga jahligu waa maanic waxaa maanica sidoo kale khata-a wixii inay afka kasoo boodaan oo aan loo qasdin ikraaha iyo dirqintu waa maanic ta'wiilkuna waa maanic afartaas waa afar mawaanic oo qofka haddii kufrigii ou isagoo ku dhacay afartan maanic mid kamida hadduu ku qumo bitacyiin ma loogu gaalaysiinayo marka qof kasta oo kufri ku dhaco macnaheedu inuu kaafir noqonayo maaha qofkii kufriga ku dhaco shayga uu ku dhacay waa kufri waa lagu xaqiiqsaday ama isaa qirtay ama laba markhaati baa lagu keenay kadib inta aan kufriga lagu xukumin isaga kaafir la dhihin oon wasfi looga dhigin waa in afartaa mawaanic laga feeriyo haddiiba waxaan inay kufri yihiinba uusan aqoonin waa macduur jahligu waa loogu cudur daaraya haddii markaa uu yahay jaahil maaha waa muta-awil farqiga u dhexeeya jaahilka iyo muta-awilku waa maxay muta-awilku wuxuu moodayaa in nusuus iyo axaadiid iyo waxbaa faham baa ka qaldamay binaan calaa dalika kufrigaani waxa u keenayba waxay tahay aayaduu qalad u fahmay nas baa qalad uu u fahmay nimankii khamrada cabay oo kale tay khamradii cabeen qudaamat bnu madcuun ay waxay yidhaahdeen laysa calى اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu idaa mataqow waaamanuu bay soo deliishadeen iyagoo markaa macnuhu ay ka dhigayaan qofkii ilaahay ka cabsado hadduu khamri cabo dhib ma laha cumar marka haloo bayaaniyo buu yidhi haloo sheego hadday sidooda ku taagnaadaan markaa yacnii hala dilo oo kufri baa loo dila ta'wiilkii baa ila meeshii ka baxaya haddii kalena xaddulkhamri un ha lagu dhufto hadday ka laabtaan ayb taawiilku isagana waa maanic waxaa kaloo maanica ikraah qofkii waa la dirqiye mukrah waaye waa la dirqiye marka la dirqiyo qofku man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim qadb min allah ka afaraadna waxa uu yahay maanica afaraad waxaa weeyaan alkhata carabkii baa ka boobay erey asoo u qasdaayo erey kufrigaa ka soo baxay ninkii yidhi marka allaahuma anta cabdii wa ana rabuka oo kale ilaah addoonkaygaa taa na rabbigaa baan ahay buu yihi waa kelmad lagu kufriya ayb adu marka tacyiinkii iyo marka tacmiimka labadaa in la kala garto tacmiimku wasfi waa lagu camimi karaa ninkii waxaa sameeya waa waa gaaloobaya ninkii waxaa sameeya waa kaafir laakiin fulaan oo wixii sameeyey marka la leeyahay ma lagu xukumaa gaal kaafir ma noqonaya waxay u baahan tahay marka mawaanicdaas in la fiiriyo ayb mawaanicdaasna shay macluum aho waxaa weeyaan culimadu fiiriyaan ibnu taymiya baxdi yarba uu ku leeyahay kitaabkan la yidhaha alistiqaatha alistiqaathatu fi raddi cala albakri mararka qaar wuxuu leeyahay dadkan shirkiga gelaya ee iyagu yacnii shirkiga ku dhacaya lowlaa wuxuu leeyahay jahli iyo wax lamida haddaanay jiri lahayn aahaartii nubuwada oo ay jaahil ka yihiin haddaanay jirti aysan jiri lahayn kufrigooda waa waa la xukumi lahaa maadaama ay jaahil ka yihiin aahaartii nubuwada lam yumkin takfiiruhum buu leeyahay marka suurtagal ma noqonin iyaga in la gaalaysiiyo waa kitaabu listigaatha fi raddi cala lbakri qofkaani shaygan gaalnimo ku dhacay waa gaal isaga markiiba sidaa uma sahlan istiqaamada lafteeda waxbuu ku leeyahay laakiin midkan kitaabu listigaathaha yaa aada marka yacnii uu masaladan weliba dadku isku hahayaan badanayo ku tacalluqdo qofka shirkiga ku dhaco muxuu noqonayaa iyo waxyaabahaas haddii awal ou qof muslim isagoo ah shirki ka dhaco jahli darteedna oo uga dhaco hal yucdaru biljahli ee xaaladaas waa in lagu cudur daaraya ibnu taymiya meeshaas waa ku caddeeyey wuxuu ka hadlayana waaba dadka qubuuriyiinta nafsuhum buu ka hadlay ay lafteeda ayb waayahay marka wuxuu yidhi waman qatala nafsahu nafsadiisa qofkii ku dilo bishayin shay cadabahu llaahu ilaahay wuxuu ku cadaabayaa bimaa qatala bihi nafsahu waxa uu nafsadiisii ku dilay yowma alqiyaama qaala wafi lbaabi can abi darin wabni cumar qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qala xadaanaa qutaybatu qaala qala xadaanaa qutaybatu can malik bni anasi can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara can الnabiy sal ly slama qaala ayumaa rajuli qaala liaqiihi liakhiihi ninkii oo walaalkii ku yidhaahdo kaafirun faqad baa'a biha axaduhumaa midkood ayaa la laabanayo ayb oo ay ku qirmaysaa korkiisay ku sugnaanaysaa qaala hada xadiidu صaxiix wamacnaa qowlihi baa yacni aqara mid ayaa marka yacni ay ku sugnaanaysaa kelmadii kufriga meel cidlaa ma dhacayso ayb kaa tiri hadduu ahaa adi wada xilkii waa kaa wareegay haddii isagu ounan gaal ahaynna adigii bay kugu soo laabaneen ayib mas'ala waxay tahay ninkani nin buu gaalnimo ku tuuray ijtihaad markuu fiiriyey waxay la noqotay qofkani inuu gaal yahay binaan calaa ijtihaadihi marka ilaa hadda waxaa la yidhi kanaaga yacni labadooda mid baa gaalnimo ay gaalnimadii kusoo noqonaya fain kaana kamaa qaala wailaa xaarat calayhi kan waa la gartayba la yidhi gaal baa tahay isagu gaal ma noqonin kii yidhi ijtihaadka dartiisna ku yidhi isagu gaal ma la dhihi karaa marka nacam maadaama uu qof muslima intuu gaal yidhi noqon waaye isaga ma noqonaya marka meeshaas marka labaa loo kala qaadayaayo haddii ninkani mujtahid yahay qawaacid saxa iyo cilmi saxana uu ka duulayay laakiin gafay wax gaalnimaa isna lagu tuuri maayo leanna waa muta-awil isagu muxuu noqonayaa muta-awil ayuu noqonaya ayib ninaa isaga edab darooday laakiin oo ijtihaadna shaqadiis maaha laba xaraf ma kala sixi karo waxaan laga hadlayaba maba u suuraysnaba xataa ilaa waxaan laga hadlaya masaa'il asmaa alaxkaam horta waxay u baahan yihiin iyadoo axaadiidtii iyo qur-aankii ay ku yaalaanba haddana waxay u baahan yihiin masaa-ishii salafku ka alifeen in aada loo aqriyo oo qofka uu aada u cabo oo qawaacidda ay ka duulaan ay ku ijmaacsan yihiin in la fahmo qof aynan waxba u gelin baa maalin walba isaga ciyaara gaal gaal gaal unbau qof walba ku haya dhagta qof walbuu yacni gaalnimada dhagta ugu hayaa midkaasoo kale isaga waxaa weeyaan cudurdaar yeelan maayo oo yacni cudurdaar oo ma yeelanayo yacni waa ijtihaaday ma la dhahayo walidalika imaamu lbukhaari kitaabkiisa saxiixa kitaabu istitaabati lmurtadiin baab buu baabeeyey masaladan oo kale uga hadlay qofkii walaalkii gaalaysiiyo bita'wiilin ku gaalaysiiyo qisadii cumar ou keenay marka oo xaadib ibn abi baltaca waa kii yidhi inahu munaafiqun rasuul allow kani waa munaafiq ee inahu qad khaana allaha warasuulahu alle rasuul buu khiyaanay dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq cumar marka wuxuu ku duulayay wax dabcan sax sax ah oo waxaa ficilkaa uu sameeyey ficil kufri way laakiin makhraj inuu xaadib haysto iyo in kale ma ogeyn isaga xaadibna marka taawiilkiisii ama makhraj buu la yimid kadib marka waxaa timid marka de isaga marka xaadib ma gaaloobin cumarna ma gaaloobin leanna cumar maxaa yeelay mujtahid u ahaa meeshaas marka masalada lafteeda buu ijtihaadkii ugu baabeeyey alimaamu albukhaari laakiin kolleyda qof mujtahid aan ahayn anuma arag oo isaga ciyaaraya kufriga oo haddana marka joog la yiraahdo haddana iska wado oo la leeyahay yacni marka qofkaasi in la yidhaahdo waxba dhib ma laha adigana maanta dhan yacni qof muslima oo diin saxa haysta hadduu gaalnimo in ku sheegayo bidcadana waa la mid fisqigana waa la mid laanna kulligood waa axkaam nin haddaad tiraa bidciyahow waa inaad sugtaa haddii aada sugi weysa marka adiga khataraad gelaysaa laftaada leanna sunnadii baad adiga bidco u haysataa inaad sunnadii bidco u haysata waa khatar marka ninka hadduu ahaan waayo qof mubtadica waxaan oo dhan marka waxay u baahan yihiin tacyiin iyo marka la gelayo abwaab waxyaabaha in loo fiiriyo waayahay qaala baabu maa jaءa fi man yamuutu wahuwa yashhadu an laa ilaha ilا اllah wuxuu ku yimid qofka dhimanayo isagoo ashhadu an laa ilaha ilا اllah dhahay qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna الleyth can ibni cajlan can mxamed bn yaxya bni xabaan can ibni muxayriiz can الsunaabixiy can cubaadaةa bni samit anahu qaal dakltu calayhi waan u galay buu yihi huwa fi lmowt isagoo geerida ku sugan ku jiro fabakaytu waan ooyey faqaala wuxuu yihi mahlan tartiib lima tabkii maxaad loo ooyeysaa fawallaahi lain istushhidtu haddii la marqaati geliya la ashhadana laka waa kuu marqaati furayaa nin fiican inaad ahayd walain shufictu haddii la iga shafaaco aqbalana la ashfacana laka waa kuu ergeynayaa walain istaطactu haddaan awoodo la anfacanaka waa ku anfacayaa uma qaala wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay maa min xadiidin samictuhu min rasuuli llahi sal ll slama xadiid ma jira nebiga aan ka maqlay lakum fiihi khayrun khayr oo dhexdiisa idinkugu sugan yahay ilaa xadatkumuuhu waa idiin sheegay ilaa xadiidan waaxidan hal xadiid maahani wasa uxadidukumuuhu waanan idiin sheegayaa alyowma maanta waqad uxiita binafsihi nafsadeydana waa la hareereeyey maanta marka inaan qariyo ma rabo samictu rasuul اllahi sal l slm nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya man shahida an laa ilaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah xarama allahu calayhi الnaar qofkii ka marqaati kaco macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin allah maahane muxamedna rasuul alle inuu yahay xarama allahu calayhi الnaar ilaahay naarta waa ka xarimay kaas yani waa ka xarimay see loo fasiraa marka laba si hadday tahay waa ka xarimay maba gelayaba ay tahay macnaheedu marka waxay tahay man shahida an laa ilaha ila اllah wa camila bimuqtadaaha laa ilaha illa llahu buu yihi shuruudeedana dabcan waaba maba ansaxaysa la-aanteed wuu la yimid muqtadaheediina waa la yimid muqtadaheedii marka waa wax kasto ee waajiboo qofkan la farayna waa ku dadaalay waa la yimid xaaraantii waa ka dheeraaday towbo wixii ka dhacay gafafna towbo ula yimid kaas weeyaan marka kan naartii laga xarimayo aanba gelaynin macna sidaas wa macnaha kale waxaa weeyaan xarama allahu calayhi الnaar khuluudkaa loo jeedaa alkhuluud bimacnaa ku waari maayo waayo inkastoo uu geli karo leanna horaan usoo marnay qof shahaadateynkii la yimida muslima naar inuu waa geli karaa naar oo inay naar gelayaan waa soo marnay labadaa macnoda macno saddexaad baa jiro keeni doono oo ah axaadiidtani waxay yimaadeen qabla nusuuli اlfaraa'id waa intii tawxiidka bis oo waajib ahaa oo aan waajib kalaba jirin marka ninkii waagaad la yimaado laa ilaha illa llahu muxamedun rasuulullah dhab ula imaado qalbiga ku qabtee la imaado khalaas bis kaasi yacnii ku dhinto jannu gelayaa naar maba gelaya markii faradku soo degay ka gadaalana dee faraa-ishii in la guto waa ile faraa-isha oo la dayacaa naarta waa lagu galaa soo ma soo marka macnahaas buu keeni doonaa macnaha laakiin ibnu rajab iyo imaamu nawowi iyo waxay yidhaahdeen macnaha saxiix maaha dambe sababta inuunan saxiixayn waxaa ku tusaya axaadiidtan qaarkeed abu hureyra wariyey abu hureyra goormuu nebigu la saaxiibayn sanata sabcin sanata sabcin farad ma soo degay mise sooma degin waa soo degay salaadii baa soo degtoo zakadii baa timi oo soonkii baa waajib ahaa waa soo degay haye marka abu hureyra maadaama uu ka mid yahay raggii wariyey faraa-id intaynan soo deginay ahayd sax ma noqonaysa leanna abu hureyra bacda nusuuli lfaraa-id bizamaan ayuu soo islaamay ayb aduu marka labadaas macnoo horaad moodaa inay aada u fiican yihiin taxriimka marka in lagu xambaaro abadiga ama lagu xambaaro ninkii laa ilaha illa allahuna la yimid wixii ay dalbayso dhanna la imaaday xaaraamtii ka dheeraaday waajibaadkii la yimid ee kaasi ilaahay marka waa ka xarimaya maarata ayb waxaa dee man shahida an laa ilaha illa allah loo sheegayana cinwaanka islaamka iyadaa a dabcan iyada lafteedana iltizaamaa ka muuqanaya qala wfi lbaabi can abi bakri wacumara wacuثmaana waطalxata wajabir bni wajaabirin wabni cumar wazayd bni khalid qala abu ciisa samictu bna abi cumar yaqulu samictu bna cuyaynata yaqulu muxamed bnu cajlan kana hiqat ma'muna wasunaabixiyu huwa cabdiraxman bni cusaylata abu cabdillaahi qala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu min hada lwajhi waqad ruwiya can الzuhriy anahu su'ila can qowli nabiy sal l slama lasu'aali man qala laa ilaha ila اllah dakla ljana ninkii laa ilaha illa lahu yihah jannou galay isagoon cadaab soo marin miya mase faqaala wuxuu yidhi inamaa kaana hada kan wuxuu ahaa fii awali lislaami islaamka horaantiisii hore qabla nusuuli lfaraa'idi walamri wannahyi inta aan faraa-isha aanay soo degin amarkay nahyiyo wa wajhu hada alxadiidi xadiidkan wejkiisana cinda bacdi ahli lcilmi waxay tahay ana ahla tawxiidi ahlu tawxiidka sayadkhuluuna aljanata jannaday geli doonaan wain cudibuu fi nnaari naarta haba lagu cadaabay bidunuubihim bisababi dunuubihim fa inahum iyagu laa yukhalladuuna fi nnaari naarta lagu waarin maayo waa kaas marka macnahaasoo ma arkaysa qaala waqad ruwiya can ibni mascuudin waabi darin wacimraana bni xuseyn wajaabir bni cabdillaahi wabni cabaas waabi saciidin alkhudriy waanasin can اnabiy sal l slama qaala sayahruju qowm min annaari min ahli اtawxiid wayadkhuluuna aljanata whakada ruwiya can saciid bni jubayri waibrahim الnaqaciy wagayri waxidi min الtaabiciina fi tafsiri hadihi اlآaya rubamaa yawadu اladina kafaruu low kanuu muslimiin ida ukrija ahlu الtawxiidi marka laga soo bixiyo min annaari naarta waudkhiluu aljanata jannadana la geliyo yowadu اladiina kafaruu kuwii kufriyey waxay jeclaysanayaan low kanuu muslimiin hadday muslimiin ahaan lahaayeen ayb marka labada macnahaas baa marka ku jira meeshanna markaad waxau ka horke waxau ka yacnii xadiidka ama hadalkani wuxuu naqdi ku yahay firaqan marka iimaanka ku lumay oo dhan khawaarijtii muctasilada iyaga waa lagu waarayaa bay qabaan ninka murtakibulkabiiraha waa ku waaraya murji-ana iyagu waxay leeyihin maba gelayaba naar marka laga reebo murji'at lfuqahaa saddexda qaybood oo kale iyaga dabcan guluwi badan baa ka muuqda waxay leeyihiin qof tasdiiq ba la yimid keliya amase laa ilaha illahu ku qowlay naar maba jan naar maba gelay ay leeyihiin murji-at lfuqahaa iyagu laakiin waxay leeyihiin hadduu waajibaadkii acmaasha iimaanka ka mid maaha hadduu laakiin ka tago waajibaadka uu ka tago waa lagu cadaabayaa bay leeyihiin oo iyagu marka cadaabka waa ogol yihiin in lagu cadaabayo meeshaas marka bacdi alculamaa baa marka ishkaal galay oo waxay yidhaahdeen ee haddii sidaa ay tahay murji-at lfuqahaa iyo khilaafka u dhexeeya ahlu sunnada khilaaf lafdi ah buu noqona marba haddii ninka murtakibulkabiiraha ay yacnii ama shayga waajibkaa ka tegay mucarad linnaarba haddii uu yahay oo ay isla ogol yihiin arrintaasi marka khilaafkoodu waa iska lafdi khilaafkoodu marka lafdi ma noqonayo wuxuunan ku noqonaynin ziyaadat liimaani wa nuqsaanihi intee la geynayo leanna murjiat lfuqahaa ma ogola iimaankaa ziyaadaya waa nuqsaamaha ma ogola soo asal maaha marka iyada taas khilaafkooda marka lafdi maaha walidalika ibnu abi lciz ibnu abi lciz alxanafi shaarixu lcaqiida adaxaawiya wuxuu sheegayaa isaga marka uu tilmaamayaa khilaafka labadan qole u dhexeeya inuu yahay khilaaf lafdi ah buu ahaa isagoo ka fiirinayo mar haddii xaasilku muxuu noqonaa haddii camalkan waajibkaa laga tagay xaasilku waa in naar qofka uu halis u noqdo waana isla ogol yihiin buu leeyahay laakiin de meelo kale qaladka wuxuu ka imaanayaa ninkani wuxuu leeyahay min murjihati lfuqahaa ka mida iimaanii ka iimaani jibriil buu dhahayaa iimaanii ka iimaani abi bakrin wa cumar qofkan kalena sidaa ma dhahayo sababtuna yani isagu acmaa iimaan ula mid maaha ziyaadadiina ma ogola iyo nuqsaantii marka furuuqdaas daqiiqa ah ayaa masaa-isha udhexeeya mararka qaarna waad moodeysaa ibnu taymiya laftiisa xoogaa khilaafka lafdiga iyo inuu sheeg sheegayo mararka qaar waad moodeysaan qala xadaثna swayd bnu نصri qala akhbarana bn الmubaarak can layt bni sacdi qala xadaثnii camir bnu yaحya can abi cabdiلرaحman almucaafiriy ثuma اlxubuliy qala samictu cabdالlahi bn cmr bn اlcaas yaqulu qala rasuulu الlahi sal ه l slm in اllaha aleh sayukhalisu rajula nin ayuu gaar u bixinayaa ayb min ummatii ummadeyda ka mid ah calaa ru'uusi alkhalaa'iqi khalaa'iqda dhexdooda ayuu gaar uga bixinayaa yowma alqiyaamati gaar buu uga xulanayaa fayanshuru calayhi korkiisa wuxuu ku fidinayaa tiscatan wa tisciina sijilan sagaashan iyo sagaal rajistar sagaashan iyo sagaal buug oo waaweyn oo kiisaskiisa lagu soo qoray kullu sijillin sijilli kastaa mitlu madi lbasar waa meesha ishu ku dhammaato halkii warqad wuxuu ku dhammaadaa meesha ilku wareertay waay meesha ishii ay aragga uu ku dhammaanayo waayahay uma yaquulu wuxuu dhahayaa atunkiru min hada shay-an intaani wax ma ka inkiraysaa waa sagaashan iyo sagaal kiiba uu la egyahay ilsha meeshay ku dhammaato uma yaquulu wuxuu dhahayaa atunkiru min hada shay-an ma ka inkiraysaa kani wax adalamaka katabati lxaafiduun kuway kuwii wax qorayey ee aniga wax ii qorayey malaa'igtii waaye alxaafiduuna ee ilaalinayay ee adiga ku dhowrayay ku ilaalinayay wax kaa qorayay ma ku dulmiyeen fayaquulu laa yaa rabbi maya buu dhahayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa afalaka cudurun cudurdaar ma leedahay faqaala laa yaa rabbi maya fayaquulu balaa ina laka waxaa leedahay cindanaa anaga agteenna xasanatan xasano wainahu laa dulma dulmi calayka korkaaga ma ahanin alyowma maanta fayukhraju waxaa loo soo bixinayaa bidaaqatun warqad kaar bidaaqada waa taqaanaa waa kaarka yarkaan bidaaqad baa loo soo bixinayaa fiiha ay ku taallo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh fayaquulu wuxuu dhahayaa axdir wasnaka miisaankaaga keenso fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow maa hadihi lbidaaqatu bidaaqadani maxay tahay maca hadihi sijillaati waraaqahan sidan u tirada badanee u waaweyn macooda maxay noqoni kaarkan haddii meel la saaro waxaan kalena meel la saaro maxaa warqadaani ay taraysaa ayb faqaala wuxuu yidhi innaka laa tudlamu lagu dulmin maayo adiga qaala fatuudacu sijillaatu baa la dhigayaa fii kifatin hal dhinac wlbiaaqatu biaaqadiina fii kifatin baa la dhigayaa fadaashat isijillaatu waraaqihii marka rajistaryaalkii way fududaatay oo kor bay aaday waa duushay wathaqulat ilbiaaqatu bidaaqadiina waa cuslaatay laa ilaha illa allahu ay ku taallay walaa yahqulu maca smi illaahi shay-un ilaahay magaciisa maciisa wax la cuslaan karaa ma leh oo meel magacaa la ku yaallo wax la culaysa ma leh maantana dadka muslim muslimiinta magaca alla maxuu leeyahay ayb kelmadda kelmaddaani lafteeda maxay la tahay maanta ayb waxaa laga yaabaa isagoo ku qowlayana in ama yacnii qofba qofka kale inuusan uga nixin amaba inuu yidhaahdo ashaado waa ku dilayaan kelmaddii marka cabsi ku abuuri mayso lama weyna haddana marka yacnii macnahan weyn ayay leedahay qala alimaam abu ciisa xadiidkan marka xadiidu lbiaaqa la yihahda xadiidu lbiaaqa ayaaba lagu magacaabaa axaadiidta wuxuu ka mid yahay rajada qofka mu'minka gelinayso haddana rajadu inuu khowf la socdo ayaa la rabaa oo addoonku bayna alrajaa'i waalkhowf inuu ahaado qala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasanu gariib qala xadaثna qtaybaة whuwa qtaybaة بn سacيid abu rajaء الbغlaniyu qala xadaثna بn lahiicة عan caamir bn yaحyى bhda الإsnaadi naxwah bmacnaahu qaala baabu اftiraaqi hadihi اlأmmati ummaddan tan ah iftiraaqeeda iyo kala tegeeda wixii ku yimid cadayntiisiibuu u baabiye qala xadaثna الxuseyn bn xurayث abu camaari qala xadaثna الfضl bn musa wahuwa الsinaniyu عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رsuuل الlahi صلى اه عليه وسلم qاal تفرqت اليهuud yahuudii way kala baxeen ayb تفرqت اليهuudu عlى إحدى وسبعيiنa فرقة yahuuddii marka way kala baxday toddobaatan iyo kow koox korkood ayay u kala baxeen أو اثنتين وسبعيiنa فرقة ma toddobaatan iyo labo والنصاaرى مثل ذلika وتftرق أمtي على ثaلaaثi وسبعيiنa فرقة toddobaatan iyo saddex koox bay ummadeydana ku kala baxayaan أhwaa ay ku kala tegayaan marka ayb qala وفي الbاب عن سعد وعبد لله بن عمر وعوف بن مالك qala xadيiث أbي هريرaةa xadيiث xasن صحيح فرqan marka xadiidkan waxaa aad u شharxayo aلimaaم الshaaطبي أbu إسحاaq الshaaطبي kitaabkiisa la yihaahdo kitaaب الاctiصاam weliba juska labaad buu aad ugu sharxayaa xadiidkan keliya asbaabta keenaysau ka hadlayaa calaamaat lfir alfiraq ayuu sheegayaa wax badan buu ka hadlayaa qofkii marka aad u daalacdo wax badan baa uga baxaya saddex sababood buu marka wuxuu yidhi asbaabaha furqada keenaysa saddex sababood buu ku tilmaamay midda hore wuxuu yidhi wuxuu sabab uga dhigay qof aan qof aan caalim ahayn isaga ama ahlu ijtihaad aan ahayn oo ahlu ijtihaad loo maleeyo ama isaga isku maleeyo isagii baa isu maleeyo ahlu ijtihaad ama dad baa u maleeyo ninkaa meeshaas furqay ee ikhtilaaf waa ka imaanaya leanna haddii la yidhaha war ninkan waxa uu sheegaya waa qal waa qalad maya baan ilayahay maxaad culummada ka rabtaa adiga ninkan waa mujtahid waa caalim ayaa lagu leeya isagii marka ma ahan laakiin dadaa ka dhigtay muslimkii waa ku kala fir waa ku kala baxeen marka aduu maxaa samayn kartaa qisadii marka wuxuu keenayaa rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi isagoo oynayaa la arkay maxaa kugu dhacay musiibo miyaa kugu degtay markaasuu yidhi maya istuftiya alyawma man laa cilma cinda wuxuu yidhi maanta waxaa fadwo la weydiiyey qof aan cilmi lahayn diinkii marka saas u baaba-aya ninkaani marka inta fadwo la weydiiyo oo wax sheego mid kale la weydiiyo kii saxda ahaaba laga yaaba ama cilmiga laha war sidaan maahane waa sidaan markuu yidhaah ninkii caamigaa wuxuu leeyahay culimo waa iskhilaafsan tahay waa kaas marka khilaaf meeshaas waa kaas ayib soo ma arkaysi ta labaad marka wuxuu tilmaamay itibaacu lhawaa qofku inuu hawadiisa iska raaco waxaa diin u noqonaya marka wixii nafsadiisa un jeceshahay ayuu diin ka dhiganaa waasic diiniya ma jiro hawadiisaa u diina waa aaday khatar u tahay ee dadka ahwaa'dooda lama midayn karo adiga waxbaad jeceshahay ninkani waxbuu jecel yahay aniga waxbaan jecelahay lama midayn karo mar haddaan la midayn karin meesha maxaa kasoo baxaya iftiraaq ayb midda saddexaadna waxay tahay altasmiimu cala alcawaa'id caadooyinka qofku inuu ku madax taago haddii la yidhaha marka caado un baan ku dhaqmaynaa dadku isku caadaad maaha qoladii meeshaan deganna caaday leedaha kuwana caado waa haddii marka caadaad la kala aado dadku marka iftiraaq baa dhacay ahluxadiidkana waxaa u waxaa u keenay itifaaqa waxa u sababay waxay ahayd sida abulmudafar isamcaani alxuja fii bani lmuxaja uu uga hadlaayo yacni saaxib ulxuja uu ku sheegay abulmudafar isagoo ka sheegayo wuxuu tilmaamay asbaabta ahlu xadiidku wifaaqa iyo itifaaqa u keentay waxay tahay diintooda waa naqli meesha ay ka fiiriyaan waa naqli waa soo xiganayaan walidaalika haddaad caqiida haddou qoro ninka ahlu xadiidkaee adduunka bari uga nool iyo midka galbeed uga nool marka uu qoro caqiido labaduna ay yihiin isku ay ahlulxadiid yihiin oo dad masdarkooda talaqigaa isku mid ah uu yahay hal caqiiday keenayaan laba ma keenayaan ayb dadka maanta joogana waa shiraynaa kaala waxaasaan wax ka qaadanaynaa arrinkaanan go-aan ka qaadanaynaa inta hadday intaan go-aan ka qaadato in kalena meel go-aan uga qaadato soo nin walbaa wixii uu la muuqdo unsooma sheegaya laakiin hadday isku masdar yihiin cilmigay isku darayaan maahane masdaru talaqiga waa inuu mid ahaadan qala xadaثna maxmuud bnu haylan qala xadaثna abu dawuud alxafariyu can sufyana can cabdالرaحman bni ziyad bni ancm alafriqiy can cabdillahi bni yaziid can cabdillahi bni camrin qala qala rasuulu lahi sal ly slam laa yaأtiyana calىa umatii waxaa ku imaanaya ma ataa calىa bani israa'iila wuxuu ku yimid xadwa الnacli bالnacli ayb xataa in xataa yani sida kabta labada kobood say isugu sar go-an yihiin ayaa yacnii ummaddayduna ay u tegaysaa waxaa ku imaanaya wixii qoladaa ku yimid xadwa nacli binacli xaal uu yahay ayb iyagoo marka isku sar go-an kuwaas wixii u yimid kuwana isaga laftiisa u imaanaya xataa in kaana minhum hadduu ka mid yahay iyaga man ataa qof u yimid umahu hooyadii calaaniyatan bannaan cad ugu yimid lakaana fii ummatii ummadeyda waxaa ka mid noqonaya man yasnacu dalika mid sameynaya sidaas haddii ummadaha yahuud iyo nasaare laga helo mid hooyadii u tegay ummadeydana waa laga helaya say isku raacayaan ayb maanta hadda waa ujeedaa wax kasta waa looga dayana waina bani israa'iila tafaraqat calaa marka fura tafaruqana waa looga dayanaa waa kan waina bani israa'iila tafaraqat calaa hintayni wa sabciina mila wataftariqu ummatii calaa halaatin wa sabciina mila kulluhum fi nnaari ilaa milatan waaxidatan maahani mila markuu leeyahayna khilaafku caqadi inuu yahay baa laga fahmay ee khilaafka fuqahada iyo ku saabsan istinbaadka iyo kaas isaga maaha wax laga hadla alimaamu shaafici alimaam malik iyo axmed iyo khilaafkooda maaha waxaan laga hadlayna khilaafkan waa khilaaf caqadi ah wa qaaluu man hiya yaa rasuula allah qaala maa ana calayhi wa asxaabii yacnii waxa aan aniga korkiisa aan ahay iyo asxaabteyda marka waa asxaabii iyadana arrin muhiima wey diintii nebiga ku taagnaa asxaabtiisiina ay ku taagnaayeen marka asxaabta iyagana marka fahamkooda waa in la fiiriyaa lana hormariyaa ayb qaala hada xadiidu xasanu gariibu mufasaru waa xadiid la fasiray laa nacrifhu mila hada ila min hada اlwajhi qala xadaana xasan bnu carafata qala xadaana ismaaciil bnu cayaash can yaxya bni abi camrin الshaybaniy can cabdillaahi bni daylamiy qala samictu cabdاllahi bni camrin yaqulu samictu rasuula lahi sal l slam yaqul in allaha tabaaraka watacaala khalaqa khalqahu fii dulmatin buu ku abuuray mugdi dhexdii faalqaa calayhim wuxuu ku riday min nuurihi nuurkiisa xaggiisa uga tuuray faman asaabahu qofkii uu asiiba min dalika nuuri nuurkaagaas nuurka yacni kaaga nuurkaagaas ihtadaa waa hanuunay waman akhda'ahu qofkuu seegayna dalla waa dhumay falidalika aquulu waxaan dhahayaa jafa alqalamu calaa cilmi illaahi qalinkii lagu qoray qadarku wuxuu ku qalalay ilaahay cilmigiisa yacni alla cilmigiisaa lagu amray qalinkaasi wou qoray bis sidaas ku jooga qala hada xadiidu xasan qala xadaana maxmuud bnu aylan qala xadaana abu axmed qala xadaana sufyaan can abi isxaaqa can camri bni maymuun can mucaadi bni jabalin qala qala rasuulu lahi sal l slam atadri ma xaqu llahi cala alcibaad ma taqaanaa ilaahay xaqiisa addoommada korkooda uu ku leeyahay faqultu llah huwa rasuuluhu aclam qaala faina xaqahu xaqiisa calayhim korkooda uu ku leeyahay an yacbuduuhu inay caabudaan waayo walaa yushrikuu bihi shay-an qaala fatadri maa xaquhum cala allahi ma taqaanaa xaqooda alla dushiisa ugu sugan isaa isa saaray ilaahay cidna wax kuma waajibiso laakiin isagaa u ballan qaaday idaa facaluu hadday sameeyeen daalika kaaga hadday cibaadadiisa ka soo baxaan maxay alla ku leeyihiin iyagu qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam qaala anlaa yucadibahu inuusan cadaabaynin qala hada xadiidu xasanu صaxiixu waqad ruwiya min gayri wajhi can mucaadi bni jabal qala xadaana maxmuud bnu haylaan qala xadaana abu dawuud qala ahbarana shucbaةu can xabiib bni abi haabitin wacabdilcaziiz bni rufeyc walacmash kulhm samicuu zayd bna wahbin can abi darin ana rasuula اlahi sal slama qaal ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid fabasharanii wuxuu iigu bishaareeyey anahu man maata qofkii dhinta laa yushriku biاllahi shayئa isagoon cibaadada alle cid kale wax kale la wadaajinaynin dakala aljanna qultu waxaan idhi wain zanaa wain saraq oo haddii uu zinaysto waxadana qaala nacam ha ayb haddii uu zinaysto waxada xataa yacni jannada waa gelaya xataa haddii la cadaabo marka dambe waa gelaya oo dunuubtaani yacnii qofka ma gaalaysiinayaan ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala wafi lbaabi can abi darin abi darda aan ujeedaa qaala wafi lbaabi can abi darda marka masaa-isha caqiidada badanaa laysku hayo khilaafkoodu bato waa masaa-il asmaa wasifaat asmaada alle sifaatka alle baabu asmaa illahi wasifaatihi iyo waxaa weeyaan baabka qadarka baab lqadar iyo waxaa weeyaan baabu alwacdi walwaciid wacdiga iyo waciidka ballanqaadyada alle iyo goodiga alle see loo fahmaa baabka afaraadna waxa uu yahay baabu masaa'il asmaai walaxkaam masaa'il asmaa walaxkaam muminka iyo kaafirka iyo iimaanka iyo kufriga waxyaabaha la tacalluqo ta shanaadna waa masaa'ilu saxaaba masalada ku tacalluqo asxaabta rasuulka waa meesha shiicada iyo nawaasibtu ay ku simbiririxdeen intaas af shanta baabna wasadkaa ilaahay ahlu sunnada waafajiyey qofka daalib cilmigana de waxaa la rabaa isagun inuu wasadkaas qaado khaasatan weliba daalibulxadiid qofka xadiidka nebiga baranaayo maadaama axaadiidtu dhinac walba ay kaaga imaanayso oo ay wax kuu tusaaleynayso waxaa lagaa rabaa marka inaad yani xaggay xagga marba inaadan marka u ordin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed